أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dowladda yugandha ayaa sheegtay in dagaal saliibi ah ay kaga jirto soomaaliya iyadoo aflagaadisay dadka muslimiinta ah ee huuddana ku garab istaagtay xasuuqa ay ku hayso shacabka reer filistiin in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka xamaarada maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ah ee somalilan ayaa mudaaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada murtad cabdiraxmaan ciro howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha iyo duleedka magaalada baydhaba kataib al akhbaariya ayaa filim cusub ka soo saartay duulaankii taariikhda galay ee ay mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan xafiladda ay ku qalinjebinayeen laguna maamuusayey arday xifdisay kitaabka allaah ayaa ka dhacday mid ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe bulshada ku dhaqan magaalooyinka buulafulay iyo xiindheere ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii ay kataayib al akhbaariya ka soo saartay weerarkii maxaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dowladda yugandha ayaa sheegtay in dagaal saliibi ah ay kaga jirto soomaaliya iyadoo aflagaadisay dadka muslimiinta ah yuhuuddana ku garab istaagtay xasuuqa ay ku hayso shacabka reer filistiin sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman taliyaha ciidamada yugandha muhozi ayaa shaaciyey in ciidamadiisa oo ku dagaalamaya magaca saliibka ay guule ka soo hooyeen dagaallo ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya sarkaalkan ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyey ciidan uu tiradooda ku sheegay labaatan askari oo uu sheegay in looga dilay dagaal ka dhacay deegaanka beriire ee duleedka degmada afgooye muhozi oo sidoo kale ah wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka uganda gaaliweri museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekis wuxuu aflagaado u geystay dadka muslimiinta ah isagoo ku tilmaamay inay yihiin dad caabuda shaydaan al-shabaab waxaan beriire kaga dilnay in ka badan saddex boqol oo askari waan idiin soo soconaa waxaad caabudaan shaydaan annaguna waxaan caabudnaa ilaaheena ciise masiix mar walba waan idinka adkaan doonnaa ayuu ku yidhi qoraalkiisa isla qoraal kale oo uu soo dhigay bartiisa ekis ayuu taliyaha ciidamada yuganda wuxuu taageero ugu muujiyey ciidamada yahuudda ah ee xasuuqa u geysanaya shacabka muslimiinta ee khaza israa'iiliyiintu waa qaraabadeenna yahuudduna waa walaalaheena ciise masiix wuxuu ka yimid israa'iil waa inaan taageernaa yahuudda intii suurtagal ah ayuu yidhi dad badan oo ka falceliyey hadallada taliyaha ciidamada yuganda ayaa ku tilmaamay kuwa ka tarjumaya xaqiiqda dhabta ah ee duulaanka ciidamada yuganda ay ku joogaan soomaaliya iyo cadowtooyada ay dowladda yuganda u qabto guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaana xusid mudan in ciidamo soomaali oo muslimiin sheeganaya ay qayb ka ahaayeen duulaankaas uu taliyaha ciidamada yuganda ku sheegay inuu ahaa saliibi ayna guul ka gaareen ciidamo u dagaalamaya diinta kirishtanka ah mahadsanid abu ayman in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka xamaarada sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen khaalid xasan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada goojam iyo goondar oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maleeshiyaadka amxaarada ee ka howlgala deegaanada waqooyi ee gobolka amxaarada ayaa weeraro gaadmaha ku beegsaday kolonyo ciidamo etoobiyaan ah xilli ay marayeen inta u dhexaysa laba deegaan oo lagu kala magacaabo saroka iyo ibrahajara sida ay sheegtay warbaahinta ethoobiyan media service ugu yaraan boqol iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka maamulka abiy axmed ayaa dhigta dhiiga loo daray halka konton askari oo kaalna la dhaawacay sida ay sheegteen maleeshiyaadka faano gaar ahaan taliska loogu magac daray dhayshasaamish bili silig sidoo kale maleeshiyaadka faano waxa ay shaaciyeen in guulo milatiri oo la taabo karo ay kasoo hooyeen saddex howlgallo isugu jiro dagaalo toos ah iyo weeraro gaadma ah oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan goojam madaxa xiriirka dadweynaha ee maleeshiyaadka faano iyo deegaanka goojam oo howlgalladan laga wareystay ayaa sheegay in weerar culus ay kula jirmaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda ku lahaayeen magaalada dabarte laguna dilay ugu yaraan afartan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka adisababa sargaalkan oo u hadlay jabhadda faano ayaa waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in boqolaal qori ay ku qabsadeen dagaaladaas iyadoona muuqaalo la faafiyey laga dheehan karay tiro askar ah oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya oo nolosha lagu qabtay magaalada dambeejo oo sidoo kale ku taala goojam ayaa lagu gudoomiyey ciidanka xabashida ethoobiya kadib markii maleeshiyaadka faano ay ka weerareen jihooyin kala duwan waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladaas ay socdeen ku dhowaad toddoba saacadood sida uu baahiyey warfidyaenka ethoobiyan media service askar fara badan oo tirakoobkooda saxda ah aan la shaacin oo ka tirsan ciidanka difaaca ethoobiya ayaa dhegta dhiiga loo daray halka sidoo kalena gacanta lagu dhigay lix iyo toban askari boqolaal quri iyo sidoo kale kumanaan rasaas ah sida uu warbaahinta u xaqiijiyey madaxa xidhiirka dadweynaha ee maleeshiyaadka faano ee deegaanka goojam sidoo kale afhayeenkan u hadlay faano ayaa waxa uu soo hadal qaaday khasaare ka dhashay weerar kale oo maleeshiyaadka faano ay ka fuliyeen deegaanka ammaanil oo ka tirsan goojam kaas oo uu ka dhawaajiyey inuu jiro khasaaro badan oo la gaarsiiyey ciidanka abiy axmed lagana qabsaday in ka badan boqol qori weeraradan xoogan ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka amxaarada ayaa kusoo aadaya iyadoo dhinaca kale gobolka oromada laga soo sheegayo weeraro ay maalmo ka hor debley hubaysan ku beegsadeen goob kiniisad ah oo ku taala deegaan lagu magacaabo arsi kiniisadan ayaa la weeraray xilli ay ku sugnaayeen ugu yaraan labaatan qof oo kiristaan ah kuwaas oo aan la shaacin jiritaanka wax khasaare ah oo soo gaaray waxaana weerarkan lagu tuhmay debley ilaa iyo hadda aan la aqoonsan oo maalmo ka hor dil ka geystay degmo ka tirsan isla deegaankaas oo magaceeda lagu sheegay row maalinnimadii arbacada ee lasoo dhaafay afar nin oo hubaysan ayaa lasoo weriyey inay gubeen afar guri oo ku yaala degmada row iyadoona dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen warbaahinta ethoobiyan media service in debleydu labadii sane ee lasoo dhaafay ay afduubteen dad badan oo deegaanka ah kuwaas oo aan nolol iyo geeri toona lagu haynin ilaa iyo hadda mahadsanid khaalid maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada ah ee somalilan ayaa mudaaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada murtad cabdiraxmaan ciro waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed qaar ka mid ah maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan gaar ahaan kuwa naafada ayaa shalay mudaaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada maamulkaasi iyo weliba xarunta golaha dawaaqiid ah ee baarlamaanka somalilan askarta naafada ah oo isugu jira kuwii kusoo dhaawacmay dagaaladii maamulka ridada ah ee somalilan looga saaray magaalada laascaanood iyo sidoo kale dagaaladii lagu afgembiyey taliskii hore ee maxamed siyaad barre ayaa xirtay jidka halbowlaha ah ee dhexmara magaalada hargeysa cabashada maleeshiyaadkan ayaa lagu soo waramayaa inay tahay mushaarka oo ku yar iyo qaarkood oo gebi ahaanba laga jartay gunnadii la siin jiray waxayna sheegeen in caruurtooda ay u le-enayaan macluul daran islamarkaana aanay haysan meel hooy ama gabaad ay ka dhigtaan sidaa wararku sheegayaan mudaaharaadka ayaa sii xoogeystay kadib markii baarlamaanka daaquudku uu albaabada kasoo xirtay islamarkaana uu dhagaha ka fureystay cabashada ay u gudbiyaan maleeshiyaadkani waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya waxayagii halka la dhigay waa inaanu ogaanaa waa ina la siiyaa waar dhakhtar madihin waar ruwaxa madihinna mushaar kordhi waa noo agabeelay mushaarkii way naga jareen carruurtaydi gaajaan dishay agoobahayaga naafada kuwii kuwaa imika labada milyan qaadiman la madaxay maa annaga ba ilaahay baa yidhi ka dhex saaran dadka wasaaradda gaashaandhiga ayaa nagu reebay raga ciidana la wadna afar boqol iyo sagaashan baa qaadana kilooma ku bixiyaa dun maxay bixiyaa afar boqol iyo sagaashan baaralays baan leedahay rag madaxa ku socday rag dabada ku socday waa leedahay xaq miyaa lala lahay baarlamaanku idhaa naga baxa maxaq waa nugu leeyahy miyaanaan muwaadiniinahay waa ciidankii qaranka ee naafada etanan oo dulman oo ilaa madaxweynaha lagu tagno mooyaane ma daynayno arrinkaa waanu wadaynaa joojin mayno oo waxaa kuhi mushahaarka naloo kordhiyo oo waxaa kuhi baahidaydu way badantay oo carruurta iskuulka oo guryaha gurya ma hayno hanalaa qabto qabto guutooyinkan ka hadnagaa loo habranaya iyagaa habeen iyo dheeraar reega loo yahay hareertaaba laga dhaafayaa keenna hawlgaba ninkii hal iduu helanahaad ku cashe ciidankii qaranka somalilan baad nahay afar boqol iyo sagaashan kubaan naloo dhiibay ma soco wax kala soconaya ma jiraan maanta xaqayaga muhelo mooyaane cabashada ka timid maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa kusoo beegmaysa xili sidan oo kale haruurnimadii hore ee shalay ay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ay isugu soo baxeen askar ka tirsan maamulkaasi oo sidan si la mid ah u cabanaya waana mid ay kala siman yihiin maamulada kale ee saliibiyiintu ka dhisteen dalalka kuwaasoo marka lagu shaqaysto meel cidlo ah looga dhaqaaqo oo mushaarka laga jarto mahadsanid cabdulqani howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha iyo duleedka magaalada baydhaba ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta ee iidow dhigaal ee gudaha magaalada baydhaba iyo fariisinka riddada ay ku leeyihiin barujeed ee dhacda duleedka magaalada baydhaba isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka xabashada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka owdiinleh ee duleedka magaalada baydhaba sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay howlgal qaraxa ku beegsadeen guri uu magaalada baydhaba ka degan yahay taliyihii hore ee maleeshiyaadka nisa ee maamulka riddada koonfur galbeed waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray gurigaasi kataayib al akhbaariya ayaa filim cusub ka soo saartay duulaankii taariikhda galay ee ay mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
waa filim cusub oo xambaarsan teetal iyo tayaad u sarreysa kaasoo muuqaal weefih ka bixinaya sidii u dhacay howlgalkii dhowaan ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd isdaarka kataa'ib al akhbaariya ayaa ka hor inta uusan soo bandhigin malxamadii iyo howlgalkii lagu furtay degmadaasi waxa uu dib u milicsanayaa labaiyo toban sano ka hor inta aysan magaalada maxaas noqon goob cadowga uu saldhigto kana soo abaabulo shirqooladiisii ka dhanka ahaa muslimiinta degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka dadkeeduna ku naaloonayeen nabad iyo naruuro ay ka dhaxleen kitaabka allaah balse nasaarada xabashida itoobiya ayaa duulaan ku soo qaaday magaaladan bartamihii sannadkii kun afar boqol shan iyo soddonkii hijiriga xilligaas oo ay isu beddeshay macaqal laga soo maleego makriga oo uu maciinsado mujrim weliba oo maaganaa shareecada allaah ku dhowaad muddo ku siman laba iyo toban sano waxay magaaladan xudun u ahayd qaska iyo qarbudka ashahaadala dirinimo ee ka dhana wilaayada islaamiga ee hiiraan balse wuxuu dowrkeeda si weyn u soo muuqday saddexdii sano ee lasoo dhaafay markii uu madaxweynaha dowladda riddada xasan gurgurta ku dhawaaqay dagaalka ashahaadala dirinimo ee ka dhanka ah mujaahidiinta balse laxadaad kooban ka hor inta uusan isdaarkan cusub soo gudbeen laqadaadka iyo muuqaalada taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo sida loo soo afjaray xorada murtadiinta ee degmada maxaas waxa uu filimku daaha ka rogayaa sidii uu ahaa xaalka degmadaasi xilliga ay mujaahidiintu weerarayeen waxaana lagu sheegay istaarkan in murtadiinta lagu soo jebiyey dagaaladii ka horreeyey ay hoy ka dhiganayeen magaaladan oo ahayd macqalkoodii ugu dambeeyey kadib guuldarrooyinkii ihaanada ahaa ee murtadiinta ka soo gaaray muqokori iyo aadan yabaal waxay degmada maxaas hoy u noqotay maleeshiyaadkii lagu soo jebiyey furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud kuwaas oo rajaynayay inay is-abaabulaan kuna rogaal celiyaan dhulkii laga qabsaday balse mujaahidiinta ayaa durbaba u qalab qaatay sidii loo kala irdhayn lahaa maleeshiyaadkaasi
waxau isdaarkan si xeerdheer usoo gudbinaya istaraatiijiyada dagaalka ee natiijada halgankii dheeraa ee jihaadiga ee sannadihii u dambeeyey iyo guulaha ugu dambeyn oo allah ku manaystay ciidamada tawxiidka kuwaas oo si geesinimo leh usoo jiray difaacyadii cadowga allah fadligiina burburiyey safafka murtadiinta iyo xulafadooda waxaa la arkayaa mujaahidiinta oo si saf ballaaran ugu taqadumaya cadowga hubka noocyadiisa kala duwanna adeegsanaya inta la daawanayo filimka ee mar quraca maliyadda istishaadiga ka dulqarxaysa cadowga alle mujaahidiinta ayaana isku sii fidinaya xagga magaalada gudaha ay u gelayaan degmada maxaas iyagoo faatixiin ah korna ugu dhawaaqaya takhbiirta oo aan u fiicnayn dhagaha cadowga iyagoona xadiida ama birta ay gacanta ku haystaan uga soo caanamaalay cadowgooda kadib markii tala saarashada allaah ay ku soo afjareen taliskii murtadiinta ee magaalada maxaas
ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا qaybaha dhexe ee filimkan waxaa lagu daawanayaa mujaahidiinta oo ku rondeynaya waddooyinka maxaas islamarkaana la wareega dhammaan xarumihi cadowga sida saldhigga iyo goobo muhiim ah oo ay joogeen malishaadkii murtadiinta
kadib in ka badan toban sano oo ay ku hoos jirtay gumaysiga macatablayda xabashida iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah waatan degmada maxaas oo maqaamkeedii dib loo soo celiyey lagana qotomiyey raayadii madoobayd ee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam maxaas waxay ku biiraysaa degmooyinka ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxayna qabsashadeedu ka dhigan tahay quus iyo fahmijab hor leh oo soo gaaray madaxa kooxda riddada soomaaliya oo naawilayay inuu mar uun guul ka keeno gulufkii gardarrada iyo gaadabuurka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga caawana maxaad odhan lahayd ceen kalaa yimide mase waad calaacali gunbey caadaday tahaye ictibaarta adigaa faliyo camalka shaydaane
jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allaah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allaahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinka waa allaah nagu mannaystay inay yihiin gallad waa allaah nagu galladaystay iyo hibo uu allaah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allaah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno
qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa filimkan uu soo bandhigayaa halyeegii istishhaadiga ahaa ee camaliyadda nafarnimada ku daafuray weerarkii malxamadda ahaa ee degmada maxaas ee mujaahidiintu degmadaas kaga xoreeyeen cadowga alle
لابسا حدق الحديد مدججا تاج الوقار بمثل شخصك أن يكون هيا ارتقي السبع cabdimaalik biyey xasan oo ku magac dheer mucaawiye ama xareed waa istishaadigii fuliyey camaliyaddii barakaysneed ee lagu burburiyey taliskii murtadiinta ee degmada maxaas geesigan shan iyo labaatan jirka ah ayaa gaari miinaysan ku weeraray aag ay ka dagaalamayeen gaadiidleyda iyo guutooyinka garneelada wuxuuna allah waafajiyey inuu muslimiinta uga filnaado aag dagaal oo uu cadowgu isugu geeyey cududiisa cabdimaalik tusaale uma ahayn oo keliya ribaadka iyo geesinimada laga soo calaamadeeyey jabhadda galgaduud ee uu ka tirsanaa balse wuxuu sidoo kale ahaa caabid uu allaah ku galladay sifaad uu kaga sarmaray asaagiisa wuxuu ahaa mujaahid ku tilmaaman akhlaaq adkaysi iyo afgaabni cibaadaadka uu la noolaa waxaa ka mid ahaa soonka qiyaamka iyo xuska allaah allaah waxaan weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kana ajarsiiyo abaalka uu u galay diinkiisa iyo ummaddiisa waxaa walaalkeen mucaawiye ama xareed uu baaq u dirayaa dadka muslimiinta waxaana sidoo kale sobar iyo sugnaan uu kula dardaarmayaa walaalihiisa mujaahidiinta waxaan si faray ugu dareeyaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxana wataala laga bago maanta waa aragtaan muslimiinta sida loo gelayo waxaan leeyahay ummadda muslimiinta marka waxaa lagu gudbay maanta waxaa waaye inay qaataan waxaa waaye hubka haddii maanta hubka la dhigo waxaa waaye aad aragtaan sidii maanta filistiin loo galo oo kale dadka loo galaa wuxuu dhanka kale soo hadal qaaday qadiyadda khaza taasoo u muuqata in walaalkeen ay xanuujisay damiirkiisana dhaqaajisay mujaahidiinta ayuuna kula dardaarmaya inay u diyaargaroobaan siday ugu gurman lahayn ehelkooda dhulkaasi filistiin insha allahu taala marka waxaan leeyahay mujaahidiinta furmaha ay joogaan hala sabro maanta waxaan noo ballanaa insha allahu taala sabarka iyo iimaanka iyo salaada insha allahu taala iyo soonka maanta insha allahu taala waxaa la joogaa xilligii la horeyn lahaa insha allah filistiin muuqaalka kitaab al akhbaariya ay ka soo saartay weerarkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada maxaas ayaa noqonaya mid mar kale muujinaya sida geesyada tawxiidka ee ka howlgala mandiqada geeska afrika ay ugu heelan yihiin la dagaalanka riddada iyo gaalada islamarkaana hankooda sare uu yahay kor u qaadidda kelimadda tawxiidka iyo hirgelinta shareecada islaamka mahadsanid xaarif xaflad ay ku qalinjabinayeen laguna maamuusayay arday xifdisay kitaabka allaah ayaa ka dhacday mid ka mid a madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya iyadoo qaybka munaasabadaha lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa dhowaan mid ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka waxa ay qabatay xaflad ay ku qalinjibinayeen qaar ka mid ah ardayda oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka xafladii ay ku qalinjibinayeen ardayda waxaa ka soo qayb galay waalidiin culimo maamulka iyo ardayda madarasada ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay ayaa ka hadlay barashada qur-aanka kariimka ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kalaamkayga waa fudud yahay waxaanu u fududaynay mid asagu baranaya ayaanu u fududaynay iyo kuwan sameeya dadka ilaahay qur-aankiisa qarinka u qaatay si sahlan ayay u dhammaynayaan siday iyo macallimiintu siday u cinaayeynayaan oo ugu dadaalayaan qur-aanku walaalayaal waa kalaamka ilaahay weeyaan laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih baatil hortiisa iyo gadaalkiisa ma yimaado waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid waaraya oo khaalida weeyaan waa mid waa qur-aanka ruuxa akrinaya ee dadka ugu qiimi baran yahay qaar ka mid ah ardaydii madarasada ayaa sameeyey bandhig ku saabsan culuumtii ay ku barteen madarasada qur-aanka kariimka فيا مرحبا بكم وأهلا وسهلا من الآباء والأمهات والضيوف الكرام في حفلتنا المباركة حفلة اختتام القرآن وها نحن اليوم نختم بفضل الله وبعونه بكلام ربنا العزيز في مدرستنا المباركة مدرسة ابن الجزري ونشكر الله تعالى شكر الشاكرين يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح بي صدري لمعرفة الهدى واعصم بي قلبي من الشيطان أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى الكريمة ما معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وما هم أولادة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وهم وعبد الله وقاسم وإبراهيم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك kama marneen waalidiinta oo iyagana ka mahad celiyey qaabka wanaagsan ee macallimiinta madarasada ay wax u bareen carruurtooda ilaahay baa mahad iska leh isagay u sugnaatay mar hore iyo mar dambaba mahad waxaa iska leh xarakatul shabaab almujaahidiin mahadda labaad soma mahadda saddexaad waxaa iska leh macallimiintii na soo gaarsiisay owlaadda annaga oo waalidiinta bacdamaa aan nahay waan soo tarbiyeyn waan soo korinay gurigaan ka soo dirnaa buugii qalina u soo dirnaa macallinkii intaas soo gaarsiiyey ayaa haddana mahadda saddexaad iska leh ilaahay baa annagana noo dooray nimcadan oo na soo gaarsiiyey cimrigeeda haddii aan nahay waalidiinta annaga wax soo saarkeenna waa diinta inaan macnaha aan ku tarbiyeyno awlaaddeena oo wax soo saar ayaga ka dhigna magaalada jilib oo ay ka furan yihiin in badan oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ayaa ardayda waxaa loo dhigaa xaflado isugu jira kuwa qur-aanka dhameeyey iyo sidoo kale kuwa xifdiyey mahadsanid dhuwow bulshada ku dhaqan magaalooyinka buulafulay iyo xiin dheere ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii ay katahay balakhbaariya ka soo saartay weerarkii maxaas aan ku bilowno wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka saacada uun kadib markii la baahiyey filimkii xiisaha lahaa ee mu'asasada alkataa'ib kaga warbixisay qabsashadii degmada maxaas ee mujaahidiinta waxaa durbadiba si degdega uga falceliyey maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay oo fursad dahabiya u helay inuu bulshada muslimiinta uu goob fagaara ugu soo bandhigo muuqaalkaas si ay qayb oga noqdaan boqolaal ka daawaday guushii mujaahidiinta ee allaha fadligii ka xaqiijiyeen macrakadii degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan goob fagaara oo ku taala bartamaha magaalada buulafulaay ayaa lagu soo bandhigay boqolaal ruux ayaa kusoo qulqulay goobta si ay u daawadaan muuqaalka cagmarintii cadowga iyo istishaadigii camaliyadda ku dahfuray weerarka taasoo ay bulshada si qeerale u dhagaysanayeen codadkii mujaahidiinta iyo fariimihii tooska ahaa ee diiradda saarayay xanuunka muslimiinta gaar ahaan walaalaheena reer khaza markii la daawaday filimka warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka buulafulay si ay uga falceliyaan filimka iyo dareenkooda ku aadan guusha mujaahidiintu ay gaareen magacee waa cabdiraxmaan maxamed cali degmada buulafulaay filinkii maxaas maasha allah neow filinka kowti ciida xamaansad wengleyla kasdabyaaqidiis walaalaha falastiin edlin gumaado markeeda fiiridoona landamiirle madaawada kor laakiis filinka hore ciida xamaansadan lahay ilaahay mujaahidiin walaalaha falastiin ilaahay gargaara mujaahidiinta in ilaahay garabsi meel kasta roogan dal idibid dhatiyo magacey waxaa la umu xabsa muxaafad fulaaya jooga waxaa ku taaftay filin aad ajiib u ecda oo futuuxaad badan magaalooyin gaalada lagala wareegaayo gaalada oo ordaayaan oo mujaahidiinta ku daba ordaayaan ayaa ku daawaday alxamdulilah aad iyo aada ugu farxa farxaddeeda caawa mala qiyaasi kara waqaatiluum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah gaalada in lala dagaalamo ilaa laga waayo gaalnimo laga waayo waddanka gaalada laga saaro insha allahu tacaala xamladuna way socotaa raggana way shaqaynayaan biidnilahi baari waxaan rajaynayaa dhulka dhan in ilaahay subxaana watacaala gacanta mujaahidiinta uu soo geliyaan rajaynayna magaceyga waa umar iklaas waxaana joogaa degmada buulfulaah gaar ahaan gobolka baay waxaan fiirsanay filimkii oo maxaas sida loogu baabinaya murtadiinta iyo siday uga cararayeen ee baktigooda alla subxana watacaala ayaa ku mahadsan alla ka soko waxaa ku mahadsan mujaahidiinta guushaas noo soo hoyey farxaddaas jeer waxaan leeyahay sabra oo la sabartama cadowga ragga mujaahidiinta waxaan leeyahay waxaad ku sabraysan dhaxanta waxaad ku sabraysan kuleelka insha allahu tacaala anagoo idin garab taagannahay haddaana gabdhaha muslimiinta ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ah ugaasada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankiisa cabiraya dareenkiisa ku aadan filimkii uu xalay ku daawaday degmadan anigoo ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo degmada buulafulay aan joogo waxaa maanta ilaahay ugu mahadinaynaa filinka oo maxaas oo maanta loo dhigay lanoo dhigay oo farxaddiisa maanta ummadday fiirsatay oo magaceeda markii la yidhaahdo maanta farax leh awada in la hurdi doonin oo u malaynin maadaama ay tahay filinkaas oo ilaahay waxaa ugu baxdinaynaa gaaladaas jabka wax weligeeda soomaaliya waa lagu dagaalami jiray meel saa loogu farax awadoo awadii ka dambaysa farax kasoo maalintii kii ka dambeeya ugu faa'iid badan maanta faraxayna waxaa waaye hadalka hataa ma isku hagaajin karno filinka madaxweynaha oo ridida maanta oo uu ku bilaabay uu yidhi maanta meel al-shabaab qabsatay oo lagu noqday ma jirto asoo taagana haddana hadalkii uu beentowey wixii ka dhacay tan aad u jeediin waayo in rididan warkeeda aan la qaadan karin mujaahid waxaa ilaahay ugu baryaynaa in meel alla meeshii ay taabtaan oo ay galaanba inuu ilaahay guul ka siiyo mujaahid intaasaan ugu ducaynanaa gaalana ay ka jabto ilaahay waa ka jebi islaamkana inuu ku daydo oo mujaahidiinta garabkooda istaaga maamulka islaamiga ee degmada buulafula ayaa sheegay inuu sii wadi doono soo bandhigista muuqaalada jihaadiga ah ee uu soo saaro garabka warfaafineed ee mujaahidiinta si bulshada loola socodsiiyo waaqica lana jaan qaadaan guusha uu allaa siinayo mujaahidiinta iyo jabka ku dhacay cadowga allah markana aan eegno sida filimkaasi looga daawaday degmada xiin dheere iyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba xalay salaadii cishaha kadib waxaa degmada xiindheere oo dhacda wilaayada islaamiga galgaduud laga daawaday macrakadii barakaysneed ee magaalada maxaas ee bariga wilaayada hiiraana looga faramuroojiyey maleeshaadka murtadiinta ahaa ee tobanaanka sano lagu ilaalinayay isdaarka hogaalkii dambe ee shalay la nashriyey ayaa maamulka islaamiga degmada xiindheere oo isxilqaamay durbo u shideen dadka ceelka xiindheere kuwaasoo si weyn ugu baahi qabay daawashada dagaalkaasi muuqaal baahiyaha kataabela khabaariha oo isdaarka nashriyey gelinkii dambe ee shalay ayaa ah mid la daawan karo muddo toban iyo toddoba daqiiqo ah waana filim aad u xiiso badan marka loo ego sida cadowga loogu halaagay macarikadaasi dadweynihii daawanayay muuqaalka ayaa indhaha la raacraacayay sida cadowgu ay geesiyaasha towxiidka ugu taqadumayaan iyadoo meelaha ugu xiisaha badan ee ka mid ahayd camaliyadii istishaadiga ahayd ee cadowga lagu kala gaabiyey iyo walaalkii camaliyadaasi galay oo kelmado dhexalgal ah reebay iyadoo sidoo kalena arrin xiiso la ahayd markii la arkay cadowgii oo dhabar ka jeediyey iyo mujaahidiinta oo daakhilka u gelaya gudaha magaalada maxaas iyagoo lulaya raayada tawxiidka haddaba markii la daawaday isdaarkaasi ayaa qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in fagaarahaasi muuqaalka ku daawadaan sida tana dareenkooda u muujiyeen bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala cawada maha waxaan ku fiirsannay filim cajiiba filimkaas oo ahaa filimkii maxaas runtii filimkaasi wuxuu ahaa filimada kale wax uga duunaay inuu ahay gurguurta iyo duulaanka muslimiinta uu ku soo qaaday kii lagu gebagabeeyey ee asaga iyo muslimiinta ku kala baxeen runaantii macarakadan waxay ahayd macaraka faasila bayna alxaqi waalbaatil tusinaysana guuldarrada gaalada ilaahay subxaana wa tacaala diin islaamka usoo duulay ay gacanta gashadeen ilaahay waxaan oga baraynaa tabaaraka wa tacaala filimkaas raggii noo soo diyaariyey iyo raggii dagaalkaas galay iyo raggii guushaas soo hooyey ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada inuu geeyaa ilaahayna iimaanka iyo islaamnimada iyo akhyaarnimada ilaahay uu ku sugaa gaaladana allaha jabiyo inkastoo filimka meesha ugu dambeyda waxana meel murugale ay ahayd yani muslimiinta filistiin dhibaatadooda iyo siday gaalada u galeen yahuudda walaalkii ugu dambeeyey oo dhahaya muslima ahay muslima ahay muslima ahay an walaalkaa muslima ahay adugu waxaa waaye baahiyan maanta u dhimana oo dhimanah iyo aniga ilmo yaryaroo muslimiin oo kale adigana waxaa waaye waxaa iska aaday meelo oo laakiin la yidhaahdo xaflado iyo alaab qarash lagu baabi'inayo meelo maaragtay la iskaga damaashaadayo aniguna baahiyaan u dhimaahu leeyahay muslimana waa sheega carabna waa tahay muslimnimo waa sheegahee marka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ha u gargaaro bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umu mucaad oo joogto degmada xiindheere caawa meeshaan waxaa ku daawanay filan aad u cajiiba degmada maxaas runtii wuxuu ahay filan saameyn leh ilaahay subxana wa tacaala waxaa baryaynaa walaalaha mujaahidiinta inuu garabkooda oo galo gaaladana allaha baabiyo waxaa aad noo sii qiirageliyey yani muuqaalada maaragtay caruurta falastiin runtii indhaheenna biyay biga keeneen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu u fidiyo walaalaheen reer falastiin yahuuddana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uga baryaynaa awooddiisa inuu ku qabto ilaahay ciidamadiisa meel kasta ayay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waxaa uga baryaynaa inuu qabto yahuudda oo baabi'iyo walaalaheen reer falastiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu siiyo annagan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nabadda iyo guusha maanta ahaysan inuu noo siyaadiyo walaalaheenna mujaahidiintana ou gacantooda midda saraysa marba ka dhigo gaaladana meel kastay adduunka joogan ilahi subxana taala ka baryana inuu baabi'iyo magaalada maxaas oo muddo labaiyo toban sana ah marada daaquudka ah ka taagnayd oo ciidamada xabashada etoobiya ku ilaalinayeen maleeshaadkii murtadiinta ahaa ayaa maanta allah mahadii shareecada islaamka lagu maamulayaa oo waxaa laxaaqay qashinkii qarmuunkii cadowga uga tegay goobtaasi mahadsanid abusheyba guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu